bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsan caawa idinaysana waxaa ugu waaweyn warar dheeraada oo ka soo baxaya qarax sababay khasaaro dhimashii dhaawac leh oo maanta ka dhacay degmada bulaburt ee gobolka hiiraan ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya wafdii hogaaminaya oo gaaray magaalada dhuusaqreyb ee caasimada maamulka galmudug banaadir odamiyin ka soo saara roobab xoogan oo laga cabsi qabay inay ka daan magaalada muqdisho maxkamadda gobolka banaadir oo maanta xukuna kala duwan ku riday mas-uuliyiin loo haystay musuq maasuq iyo xatooyo xoola dadweyne magaalada muqdisho ee tababar u soo xiray ku dhowaad laba boqol oo askariya ka mid noqonaya ciidanka ilaalada deegaanka xamar meelaha soomaaliyeed oo maanta munaasabad ka farsatay magaalada muqdisho waxaa ugu waaweyn hogaamiyey xukuumadda gooni gosadka ah ee nagorno karabakh
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
wanagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen khamiista taarikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha sagaalaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii habeenay reedu dalsan oo faahfaahsan ugu horeynaynu ku bilownay faahfaahino dheeraad ayaa kasoo baxaya qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada bulaburte ee gobolka hiiraan ugu yaraan lix ruux ayaa ku geeriyootay halka kow iyo toban qof kalena ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo duhurnimadii maanta ka dhacay magaalada buraburt ee gobolka hiiraan qaraxaas ayaa waxaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxay walxaha qarxa qaraxa ayaa si la tilmaamay waxa uu si gaar uga dhacay suuqa lagu iibiyo hilibka ee degmada bulaburte waxaana la tilmaamay in gaariga qaraxa siday uu qarxay iyadoo ay rasaaseynayaan ciidamo ka tirsan kuwa booliska hirshabelle oo ku sugnaa goobta dadka qaraxa ku dhaawacmay ayaa waxaa la xaqiijiyay in afar ka mid ah ay ahaayeen dad shacab ah halka labada qof kalena ay ahaayeen askar ka tirsan ciidanka maamulka dhaawacyada ayaa la geeyay xarumo caafimaad oo ku yaala degmadaasi halka sidoo kalena magaalada muqdisho loo soo qaadayo qaar kamid ah dhaawacyada oo la tilmaamay inay culus yihiin sidoo kale qarax ismiidaaminta ee ka dhacay bulaburta ayaa geystay burbur xoogan oo gaaray dhismayaashii ka agdhabaa suuqa lagu iibiyo hilibka ee degmadaas sidaa ay tilmaameen dadka kusugan degmada bulaburta qaarkood oo la hadlay dalsan sabtidii lasoo dhaafay toddobaadkan ayay ahayd markii magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan uu ka dhacay qarax ismiidaamin ah oo ay ku dhinteen ku dhawaad soddon ruux halka tobaniyeyka qof kalena ay ku dhaawacmeen markana ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya wafdi hogaaminayo ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa maanta waxaa gaaray wafdi hogaaminayay kusimaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ahna ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac wafdiga ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa waxaa garoonka diyaaradaha dhuusamareeb ugu hortagay oo kusoo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle waa madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid iyo mas-uuliyiin kale saalax axmed jaamac kusimaha ra-iisul wasaaraha ayaa inta uu ku sugan yahay caasimada galmudug waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda qaranka ugu horreeyay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sidoo kale madaxda galmudug wafdiga la socday ra-isul wasaare ku-xigeenka ayaa waxaa qeyb ka ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya biixi imaan iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda markana guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa digniin ka bixiyey cabsi laga qabo roobab xoogan oo kusoo wajahanin magaalada muqdisho inay ka daan gudoomiyaha gobolka banaadir handuuqad muqdisho maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in isbuucyada soo socda ay suuragal tahay in wadanka oo dhan ay ka daan roobab xoogan oo ka badan kuwii hore uga di'i jiray kuwaas oo uu sheegay in laga cabsi qaba inay ka dhashaan daadad sidoo kalena ay geystaan fatahaado duqa muqdisho ayaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka caasimada ugu baaqay in ay feejignaan iyo taxadar dheeraad ay muujiyaan islamarkaana ay ka muujiyaan roobabkaas oo uu tilmaamay in ay yihiin kuwo aada u xoog badan oo wata biyo
marka haddii aan warbixintooda aan dhegeysanay waxaana soo gaarayso runtii in roobab xoog leh ay di'i doonaan oktoobar awaa'ilkiisa masbuucyada ugu horeeyo roobkaas oo ka xajmi weyn kana baaxad weyn kana biyo badan roobabkii di'i jiray marka annagoo ogsoon magaalada muqdisho oo hadda runtii maalin dhoweed oo roob da-ay roobkii wuxuu da-ay muddo afartan daqiiqo ah ayuu da-ayey saameyntii uu bulshada ku yeeshana aada iyo aad ayaan ula soconnaa taasoo ay sababayaan dhismooyinka magaalada kusoo badanayo iyo dirineedyadii ama biyomareennadii ama bulaacadihii oo aada iyo aada u hooseeyo arrimankaasi haddii hadda roob ama ka biyo badan ama xilligiisa uu ka dheeriyay xilligii ou do-o waa garan kartiin saameynta uu yeelanayo marka dadweynaha soomaaliyeed waxaan uga digaynaa dadka degan goobaha hooseeyo oo biyuhu ay saameynta ku yeelo jiraan mar kastaba waxaan leenahay ha kasii foojignaadaano hana diyaargaroobaano lacalla hadday dhacaan oo roobab xoogle ay yimaadaan si aysan maaragtay ugu saamoobin taasna waxaan uga digaynaa dadweynaha magaalada muqdisho degan oo aan runtii mas-uulka ka nah sidaa darteed waxaan leenahay aan iskaashanno si aan maaragtay arrimankaasi lacalla hadday dhacaan oo roobabkaasi yimaadaan aan u gurmana dadkayna aan iskaashanno si aan maaragtay uga samata bixinno waxyeelada ama saameynta ay ku yeelanayso ay biyaha iyo baroobka uu ku yeelanayo bulshada tabarta daran ee masaakiinta ee soomaaliyeed taasna waxaan leenahay iyadaasna insha allah waa iskaasho doonnaa tan kale hay-adda maalintii musiibooyinka iyadan aada iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa agaasimaha iyo gudoomiyaha iyo kulli hay-addo idilba dadaalka ay sameynayaan guud ahaan soomaaliya uu ka di'i doonaa roobka sida la sheegayo baryahanna masaa'ibtu isdabajoog ayay aheeday sidii dhulgariirkii ka dhacay morocco kale fataadihii ama biyihii saameeyey libiya oo kale iyo maanta xataa jabuuti inay wax ka dhaceen ayaa isoo gaaraysay oo dhulgariir oo ka dhacay ayagana waa uga tacsiyeynaynaa walaalaheyna reer jabuuti haddii wax uga dhin wixii ku dhinta uga tacsiyeynaynaa wixii ku dhaawacma ama ku waxyeeloobana waxaan leenahay ilaahay bedel khayr qabaa siiyo annagana waxaa nagala rabaa inaan diyaargarowno
maxkamadda gobolka banaadir ayaa xukuno kala duwan ku riday mas-uuliyiin loo haystay musuq maasuq iyo xatooyo xoolo dadweyne cabdisalaam juulle ayaa warkan faahfaahinaya daynaysa oo ku daynaynaya yaan ku daynayn maadaamaan lay daynaynaa dhahday waxay eedaysane cabdulaahi maxamed cali kuweyda dhammaan qodobadii uu ku soo eedeeyey waryaa ayuu idhaheenoo hortaaga Ya.
wasiirkaa waryaa ay yidhi waryaa ay wax ka daranaada ahaa
ugu dambeyn maxkamadda gobolka banaadir waxay ku dhawaaqday go'aanka kama dambeysta ah saraakiil dowladeed oo loo haystay musuq maasuq ama wax isdamarin oo muddooyinkii ugu dambeysay eedooda ay ka socotay hoolkan oo ah maxkamadda gobolka banaadir eedeysanayaasha fadhiga maxkamadda xaadir ku ah waxay ahaayeen ilaa iyo sagaal eedeysane halka laba kale ay maqanayaal ahaayeen tirada guudna waxay noqonaysaa kow iyo toban eedeysane ku dhowaad saddex bilood ayay dadweynahaasi toosa telefishinada dalka ugula socdeen dhegeysiga kiis dacwadeedyada musuq maasuqa oo ay eedeysanayaalka ahaayeen mas-uuliyiin dowladeed oo xelal kala duwan hayay waxayna dadka ka dhowr sugayeen go-aanka ay maxkamadda gobolka banaadir ka qaadan doonto eedeysanayaasha kow iyo tobanka gaarayay afar eedeysane ay ku jiraan agaasimayaashii hore wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada cabdulaahi maxamed cali maxamed cadde mukhtaar iyo sidoo kale labo mas-uul oo kale ayay maxkamaddu dib ugu celisay xorriyadooda halka toddoba eedeysan oo kalena lagu riday xukunno kala duwan gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud dabaan ayaa ku dhawaaqay xukunka eedeysanayaasha abuukar maxamed cali ku hesha qodobada kale ah laba boqol afartan iyo kow lala akhriyo toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna uga xukuntay saddex sano oo xarig ah saddex boqol iyo lixdan lala akhriyo toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna uga xukuntay saddex sano oo xarig ah saddex boqol lixdan iyo lix lala akhriyo toddobaatan iyo kow waxayna uga xukuntay laba sano oo xarig ah waxayna ku xukuntay wadar ciqaabeed oo dhan siddeed sano oo xarig ah waxay eedaysana cabdiqaadir cabdi socdaal kuweyda dhammaan qodobadii uu ku soo eedeeyey xafiiska xeerlaaliyaha guud waxayna dib ugu celisay xorriyaddiisa waxayna eedaysana maxamed aadan cabdulaahi ku hesha si waafaqsan qodobka boqol labaatan iyo afar faqradiisa labaad xarafkiisa ja waxayna ku xukuntay siddeed bilood oo xarig ah waxayna uga xukuntay labo sano oo xarig ah waxayna ku xukuntay wadar ciqaabeed dhan sagaal sano oo xarig ah eedaysane cabdulaahi maxamed cali kuweyda dhammaan qodobadii uu ku soo eedeeyey xafiiska xeerlaaliyaha guud kuwaasoo kale ah laba boqol afartan iyo kow lala akhriyo toddobaatan iyo kow ugu celisay xorriyaddiisa waxaa la gaara maanta oy taariikhdu tahay siddeed iyo labaatanka bisha sagaalaad laba kun saddex iyo labaatanka muddooyinkii ugu dambeysay maxkamadda gobolka banaadir waxaa ka socday dhegeysiga kiis dacwadeedyada musuq maasuq ah inkastoo ugu dambeyn maxkamadda go'aanka kama dambeysta ah ay soo saartay go'aankan ayaana ah mid ay dadku badi aysan filin cabdislaan jolo shaakir dalsan t v xarunta maxkamadda gobolka banaadir
sanad juulle gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa maanta tababar usoo xiray ku dhowaad laba boqol oo askari oo ka mid noqonaya ciidanka ilaalada deegaanka xamar safe cusmaan ayaa warkan faahfaahinaysa
ahayd xafladda xiritaanka dufcadii koowaad ee burburka dowladda kadib loo tababaro ciidanka ilaalinta deegaanka xamar ciidankan ayaa ah kuwo in muddo ah tababar uu ugu socday xarunta akadeemiyada ciidanka booliiska soomaaliyeed ee jenaraal kaahiye waxaana loogu talagalay xasilinta caasimadda iyo ilaalinta deegaanka munaasabadani waxaa ka qayb galay maamulka gobolka banaadir taliyaha booliiska soomaaliya saraakiil ciidan ururka haweenka gobolka iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa ka hadlay ujeedka ciidankan loo tababaray taliyaha ciidanka deegaanka xamar maxamed carabow cali isaga oo sheegay in ciidankan loo tababaray inay la dagaalamaan anshaxumada caasimadda iyo waxa kasoo horjeedo dhaqanka ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed ciidankan la tababaray waxaa loo tababaray awoodda magaalada muqdisho oo aad u weyn inay wax badan qabtaan sidii ciidanka booliiska abaabta gobolka baraandir oo ciidankan laga soo saari doono ayagoo gaadiidkooda iyo qalabkooda wata anshaxumada ka jirta magaalada dhaqan xumada dadka sida xun u libista dadka ayagoo qamra sarqaanka wareegaya kuwa ajnabiga aadaayo intaasoo dhanba waxaa la rabaa waxa kale lama sii sheegi karo meesha gabdhaa joogee dhaqankaas in wax laga qabtaa la rabaa haddii ilaahay idmo rag ka shaqay jiro badanaan hadda ciidanka booliiska ahaa jooga awalna ka shaqay jira howlahaas marka waxaan rabnaa inaan caasimadda wax ka qabanno ilaalino hantida qaranka sharciga dalka ilaalino caasimadda nadaafadeeda wanaajino hantida guuda dowladda aan ilaalino si aan loo dhisan taliyaha booliiska soomaaliya sulub axmed firin ayaa sheegay in ciidankan aanan loo tababarin dilka bulshada balse taa beddelkeeda ay ilaalinayaan sharafka iyo ilaalinta deegaanka waxaa hadda uu sheegayey danankii halkan ka hadlayee ahaa in lagu xamanayay maaragtay inay qow dhegaystayaal yihiin ciidanka ilaalada deegaanku taas waxaan rabnaa inaan ka dhaqno oo ciidanka ilaalada deegaanku ay noqdaan ciidan u shaqeeya dhinac walba oo ku shaqeeya waajibaadka ayagu ay leeyihiin u gaarkaana ku shaqeeya waajibaadka hay-adaha amnigu ay leeyihiin iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan ee ah iska dhicinta cadowga khawaarijta dadkeenna ku soo duulayna inay qayb ka noqdaan oo ilaaliyaan waxaan askari ilaalada deegaanka ka mida oo shaqadiisii ku jiro oo xog keenay oo yidhi halkaas cadow baa ku jiro ee hala soo qabto markaas waxaad iska maydheen ama aad iska tirteen xantii hadda raggii idinka idinka horreeyey u yaallay magaalada oo ugu jirta ee ahayd in ay ka shaqeeyaan keliya dana gaara gudoomiyaha gobolka banaadir ah naduuq caasimada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa waxa uu sheegay in ciidankan aysan ahayn kuwo aan la aqoon balse ay haystaan digreeto madaxweyne waxaa kaleu carabka ku adkeeyey in markii lasoo xuleeyey sharuudda hortaalle ciidankani ay ahayd inuusan ku jirin qof balwad leh ujeedaaye
ciidanka ilaalada deegaanka waxa uu yahay iyo xuquuqda uu leeyahayna taliya carabow ayaa ka sheekeeyey ciidan oo qudbasiraa maahan ciidankaani waa ciidan la og yahay ciidan awooddiisa la yaqaano haddii ilaa yidhaahdo waxaana rajaynaynaa inshaa allaahu inay sidaa uu ka dhowaajinayay inaan u ekaanno ayaan rajaynaynaa annaga markii aan ciidankan la qoraayo oo taliyaha howlgelinta sharmaarke caddow aanu xil saarnay waxaan dhahnay mid nin balwad leh cidda la qoraayo ka mid noqon mayso hadda wuxuu ii gaabsanayaa taliya booliiska isagoo akhbaartiinna helay inaad tihiin dad ahlulqur'aana ee marka aad tababarka ku jirtiin mooyaane inta kalena aad subci jirtaan marka dadka ahlulqur'aanka waxaa laga sugayaa akhlaaq iyo anshax howlaha idin yaallo na sugayna waa anshaxa iyo asluubtii inaan dib u soo celinno howshaasi iyo fayadhowrkii daawadii dhacday raashinkii dhacay wixii tayadii laga qaaday iyo daydarxumadii dadkayna haysatay inaan dib u milacsanno oo aad isbeddel lagu arko magaalada muqdisho ayaan idinka rajaynaynaa ciidankani ayaa noqonaya kuwii ugu horreeyey ee loo tababaro ilaalinta deegaanka xamar kadib burburkii dalka ka dhacay safiya cismaan cabdulle warbaahinta dalsan muqdisho
mid kamid a beelaha soomaaliyeed ayaa maanta munaasabad ku qabsatay magaalada muqdisho sida mar kale uu ku faahfaahna warkan julle
بشوينه وعناها ومركيهدي حفلة وذا جيراها وقر له
munaasabad ballaaran oo mid ka mid a beelaha soomaaliyeed ugu dabaaldegayeen sanad guridii afraad ee calanka beelweynta wacdaan cismaan oo ka mid a beelaha soomaaliyeed ayaa maanta ka qabsoontay magaalada muqdisho aqoon-yahano dhalinyaro nabadoonno iyo marti sharaf kale ayaa goobjoog ka ahaa madasha munaasabadan bilan waxaana goobta munaasabadda loogu sheekeeyey taariikhda soo jireenka ah ee beeshaas iyo guulihii ay gaareen waxaana sidoo kale madasha munaasabadda lagu soo bandhigay waxqabadka beesha iyo heese loo qaaday beelweynta wacdaan cismaan oo ka mid a beelaha soomaaliyeed بشوينه وعناها ومركيهدي حفلة وذا جيراها وقر له
ugu horreyn nabadoonka guud ee beeshaas xuseen cumar muudey ayaa ka hadlay taariikhda beeshaas isagoona ammaanay dhallinyarada beesha taariikhdii ay soo nooleeyeen oo ay iskood isku ilxaqaameen waxaan maanta a- aada ugu faraxsanahay taariikh yara kastoo hurgu- hur- duugowday ee nooleyseen maahana taariikh bilaaw ma aha taariikhda beeshu wacdaan waa dheer tahay taariikhdeeda astaanta aad ma- aad ku qiyaasteen inay madaxa aad u subiseen waxaa loo yaqaan taariikh waxaa jiri jirtay astaan eh madaxa lagu xirto maadaama koofiyad keenteen ma gefin waad saxan tihiin muraadkiin allah sahlo taariikhda bilaaw ma ahe waa boorka jaf waaye nooleen waaye taariikhda aad noolayseen waa idinku ammaanaa waana idinku ducaynaa nabadoonnada kale ee munaasabadda ka hadlay ayaa iyaguna ku dheeraaday taariikhda beesha waxaan rabaa calanka ee maanta loo dabaaldegayo waxaa ku qoran sanad guuradii afaraad sanad guuradii afaraad waa dib boorka markii looga jafay ayay maraysaa sanad guuradii afaraad laakiin calanku waa calan aad u da'weyn waa calan soo jireen ah calanka kun iyo siddeed boqol sagaashan iyo lixdii saan ayuu u taagnaay waa markii lala dagaalaayay gaalka talyaaniga gaaladaas waxaa lagula dagaalay deegaanka la foole
dan maanta oo astaanta madax xuseen cumar muudey mar uu ii sheegayo boqol iyo shan iyo toban sana laga joogaa hadda xoogaa boorkaa laga soo jafay Eh, haddii taariikhda dib aan ugu laabto magaalada muqdisho laba jiidaa soo gasho jidna mobleynu ka imaadaa jidna wacadaanu ka imaadaa horta aad iyo aad ugu faraxsanahay dhowr munaasabadoodaan ka qayb galaa maalin walba munaasabadaa liga wacaa laakiin munaasabadan shucuur gooni ah iyo dareen gooni ah ii leedahay waxaan dareemayaa inay tahay munaasabad igaga duwan munaasabadihii aan tegi jiray ee aan ka hadli jiray maadaama ay tahay munaasabad qaaliya idin leenahay ku bishaaraysta wacdaanow labada kun labaatan iyo toddobada in nin musharax madaxweyne laydinka helo ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada kaxda cawaale cismaan maxamed oo xafladda soo xiray ayaa dhallinyarada beesha wacdaan ku buuriyey inay ismuujiyaan oo ay raadsadaan xaqooda waa is sheegaynaa annaga waxaan yidhahaa wacdaan cismaan taariikhdeenna meel walbay ku qoran tahay inaan la dagaaltanno ummad soomaaliyeed maahane waxaan la dagaaltanno gaale ahayn oo talyaan la yidhaahdo aan ka xuraysanay annaga deegaanadeena waxaana diidaynaa gumeysi guud ahaan soomaaliyaan difaacina maalintaas ma ahayn wacdaan keliya waxaan difaacin ogaada soomaalidiyaa marka waxay rabtaa taariikhdaada in hoos loo dhigay rabo marka
guudaan dhegeystayaal warkii habeen caawa dal sanad ka dhegeysanayseen waana gita
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla helyaabaa tala la hel